marka hore sidaa horeba looga dhawaajiyey mujtamaca reer somalilan guda iyo dibadba iyo ummadda muslimiintaba waxaan leeyahay ciid mubaarig kula caam aantum bikheer ciid alcaafiya meel kastoo joogtaanba bashbash iyo barwaaqiyo horumar sanad sanadkiisa ku gaadhi baan leeyahay sidaa madaxdii iga horreysayba ay hadalka u dhigeen waa aragtaan kambaynka fawaaxishka ee foosha xun ee socda ee ujeedadiisuna tahay in lagu dambabaso oo lagu qariyo musuq maasuqii iyo dhacdooyinkii foosha xumaa ee waddanka ka dhacay bilihii ugu dambeysay maaha baanu leenahay wax mujtamacu qaadan karayo mana aha wax lagaga leexin karayo indhahooda runta inay arkaan waxaa ka war haysaan cambain fool xun oo waddada ceerigaabo laleeyaa lagu samaynayaa in la qaaday marka ugu horreysa ummadda waxaan u sheegaynaa ceerigaabo wadadeeda contributionkii ugu horreysay ciddii bixisay inay ahayd xisbiga waddada oo kaga dhawaaday ceerigaabo weliba ilaa hadda sidaa uu xildhibaanku sheegay wax contribution ah oo ay xukuumaddu ugu talagashay ku dhawaaqday lama hayo waxay si ognahay inay ku meeraysanayso caruuro iyo askar iyo ciidan iyo shaqaale marka horeba la taag daraa dhaqaalaha yaray helaan in la leey waxbaa looga goynaya waxaan leenahay wadada waxay u baahantay horta guddi madax bannaan oo loo magacaabo dib uhadaynteeda dibdhiskeeda contributionkeeduna ay noqoto cidda ururinaysa iyaga ee aanay noqonin meel aan lala xisaabtami karaynin in contributionkaasi inagaga dhaco waa soo jeedimaha iyaga ugu horreeya waxa aan intaa uga sii gudbaya sida laga dhawaajiyey waxaa caado noqotay mar kasta oo madaxweynuhu baxo waxyaabihii uu xukuumadihii hore ku dhaliili jiray inuu la soo noqdo waxaynu ogeen xukuumadihii hore in madaxweynuhu hadda talada hayaa markii uu xisbi mucaaridka hogaaminaya ku dhaliili jiray waxay la soo noqdaan waxay safarkay kusoo dhammaadeen guul isafgarad horumar xiriir laba dowladood oo lasoo wanaajiyey maanta wax tii ka duwan oo ilaa hadda ka soo baxday lama hayo madaxweyne waxaanu ku leenahay mar kasta oo safar dibadda ah xukuumadda iyo uftiyadeedu ugu baxaan rajaa gasha ummadda reer somalilan soo noqodkiina wuxuu dhaliyaa rajo la-aan foolxun safarkii ugu dambeeyey madaxweyneha imika haddaan tusaale usoo qaadano waxaa ka warhaynaa madaxweynuhu wax qorsho oo cad iyo guul la taaban karo oo uu kala yimid inaanay jirin wuxuu inoo sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkigu uu dalka booqasho ku iman doono horeba waad noo sheegtay manay suurtagelin maantana maantana waxa aad mar labaad aad ku celisay iyadoo aan weliba lahayn time table iyo jadwal toona marka ay madaxda adduunku imanayso wakti bay cayimaan time table bay leedahay goobtay booqanayaan iyo waxay u socdaan ujeedadeedu sheegaan insha allah markii dhaxleelaan bayna inoo iman doonaan maaha dee wax ummadda loola hormar meel kusoo deganayo madaarka la sameeyo waxaan leenahay madaxweyne waxaas waxaad ku dhaliili jirtay xukuumaddii kaa horreysay maantana adigu sii ku dhaqantaa waa ayaan daro waxaa kaloo aanu leenahay u soo jeedinaa madaxweynaha xeerarka dalka ilaalintiisa inaad tixgeliso waxaanu ka warhaynaa hadda ku dhaqan la-aanta iyo kutumashada iyo jibinta xeerarka in xukuumaddaadu rikoorka jibisay oy ka badan tahay inta xeer ee aad jibiseen xukuumadihii hore aad talada dalka haysay ee aad ku dheelin jirteen inaad rikoorkooda jibiseen oo idinku ka daran tihiin ayaanu halkan ka caddaynaynaa waxaanu kuu soo jeedinaa madaxweyne sharci yaqaan baa tahay dhaqaalayahan baa tahay oday weyn baa tahay ilaalinta shuruucda iyo hogaaminta dalka inaad si hufan ugu dhaqanto fadeexadeeda iyo haddii kale ceebteedu la qaybsan maysid wasiirada dalka talada ee maanta aad gacanta ka gelisay adiga midku dul taalla ayay noqon doontaa waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaan ku jiraa maalmihii khayrka badnaa fadliga badnayd waxaan jeclaan lahaa xukuumadda dhaliil iyo toosin iyo baraarujin intaba in badan baa mujtamaca reer somalilan hadday madax dhaqameed yihiin hadday xisbiyo mucaarida yihiin iyo haddii aqoonyahan tahayba loo soo jeediyey maanta anugu waxaa ga soo jeedinayaa fikir ka duwan kaa waxaan leeyahay kol haddii aanu ku jirno ayaamii khayrka lahaa ducada la aqbali jiray ha loo soo duceeyo madaxda dalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo ha looga duceeyo qaraabokiilka eexda iyo musuq maasuqa hadheeyey ee wasiiradiisa ku kacayaan isaguna ku daawanayo madaxweynuhu ku daawanayo ha looga soo duceeyo weliba maalmaha carafo la taagan yahay ee ummaddu ay isugu soo baxdo salaada ciidda duca ballaaran ha loogu duceeyaan leeyahay madaxweynaha in ilahay xaqa garansiina ha loogu duceeyo waana mahadsanti wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhanka kale ismaalkaasi waxaa ka hadlay xildhibaan reynta oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waxaan laba eray oo kooban ka odhanaya cambainkan maanta dalka ka socda indhashaaraadka dee kulley dadku caqligooda leeyihiin cid loogu talagalay ma garanayo cid loogu talagalay dawladdu ay ama xukuumaddu ay isleedahay iskaga maydh fadeexado iyo fashilaado fara badan oo ku dhacay oo taagan oo xalkeedii iyo maaraheedii aan midna lahayn oo ay ka mid yihiin kuwa hadda uu ka hadlayay doctor maxamed cusmaan arrimaha dibadda gaar ahaan t tii shidaalka sneel kan hawada tii airbortka maxaan ku rahdaa baabuurtan xereysan ee dowla xukum wasiir madaxdu ay ka karaysay maxaan ku rahdaa shirkadii halkii ay shacabka dadka shacabka baabuurtooda karaysan lahaayeen ee taargada samafalka lagu dhejiyey iyagoo karaysan oo private oo shirkad private mataqaana ka karaysan waxaas oo fadeexada oo kor usoo baxay ayay maanta xukuumaddu isleedahay waxqabad baanu wadnaa waxqabad ka fog runta qabad haddii si kasta ay u niyad wanaagsan yihiin aanay xataa qaban karayn waxaa ka mid a waddada ergaabo oo maxaan ku dhahdaa dawladda aada moodo hadda labadii wiig ama saddexdii wiig ugu dambeeyey shaqo kaleba inaana lahayn sidii waddada aargaabo ay noqotay mushkilad hadeer lagu hambaabariyay waddada aargaabo dhibaato weyn oo taalla dalka ayay ahayd kambiino fara badan horaa lagu soo galay madaxweynihii hore dhagax buu dhigi jiray markastoo doorasho timaado shiilaayo saas oo kale ballanqaad buu samayn jiray markastoo doorasho soo dhowdahay inuu waddada haddii badnaayo wax ka qabanayo waddadaasi waxay kala goysay gobolka sanaaga oo ah dalka gobolka ugu weyn run ahaantii saddex dalool oo hal dalool weeyaan gobolka sanaaga waxa weeyaan waa thirty eight percent waa ka badan yahay xataa hal dalool thirty eight percent weeye markaad eegto baaxadda dhulka ama bedka dhulka waa dhul xeeleed waa dhul haddii badmaayo leh barwaaqo fara badan beeye leh bad leh kalluun leh beera leh hase yeeshee nasiib daro ka go-an dalka intiisii kale sababtoo ah masaafada dheer iyo wadda la-aanta muhiimadeedu waa mid weligeed bataalay wax hadda lagu baraarugay maaha wax hadda la ogaaday maaha wax hadda soo baxay maaha haddii waddada argaabo la dhisayo umalay maayo qof iga jecel ama iga farxad badnaan lahaa inuu jiro hase yeeshee waxaan arkaa inay tahay cambaign waxaan arkaa inaanay run ahayn maxaa aan u arkaya maxaa i markhaati ah o benaale wuxuu fogeeyaa markhaatigiisa ayuu fogeeyaaba soomaalida taala maanta waxaanu ansixinay miisaaniyadda miisaaniyaddu waxa ay tilmaanta ama ka markacdaa waxay dawladdu doonaysa inay ku kacdo oo qorshaheeda ah ayay ku kacdaa hal shilin waddada eergaabo kuma qorna oo loo looguma looguma sugin haddii dawladdu ay ama xukuumaddu ay sidaa waddada eergaabo ay haddii badmaayo ugu xeelan tahay intaan caruurta laga ururin nus saaca intaan shaqaalaha mushaarka yar ee markooda raashinkoodaba aan ku filnayn laleeyahay waa la goynaya laga ururin oo laga gooyin intaan durbaan kale la garaacin hukuumaddu inay badka soo dhigto inta iyada ka go-i karta ee ugu badan oo miisaaniyadda ay ku soo geliso oo tiraada waddada aargaabo intaasaanu annagu u qoondeyna haddaanu xukuumadda nahay shacabka wixii aad kusoo daraysaan kusoo dara iyadana waxba kuma darin shacabkiina waxa laleeyahy waxbaa lagu waxbaa laga ururinaya taasi waa markhaati cad inaanay dhabka ahayn markhaatiga labaad ee aan haystaa waxa weeye yaa dhisaya waddada xukuumaddu wax ma wada qabato xukuumaddu shaqaqaybsi bay leedahay madaxtooyadu waddooyinka ma dhisto haddii bidmaayo wasaarad walba ama hay-ad walba shaqo gaara oo ay qabataa bay leedahay waddooyinka hay-ad gaara oo u madax banaan ayay ahayd in loo sameeyo una samaysnayd hay-addiina waa la baabiiyey lacagtiina xisnad madaxtooyada ah waa lagu shugaya haddii waddooyin la dhisayo isibaa adduunka u dhisa ma indhala-in ma dhegala-in caamo ma nihin waxaa jira nidaam loo dhiso waddooyinka ko number one waxaad dhisaysaa hay-addii waddadan kaaga mas-uul mas-uulka noqon lahayd oo ah hay-ad madax bannaan hay-ad dahfuran hay-ad haddii bidmaayo sharci ah oo sharcigu baarlamanku ansiiyey hay-ad inta dadka deeqbixiyaashu ay ku kalsoonaan karaan oo lacagta ku sugi karaan hay-ad lacagta inagu aynu qaadaanka aynu ururino aynu ku aaminayno aynu kala xisaabtami karno marka intaa laga yimaado waxaa ku xiga waddada in qorshaheedii la galo waddadaa maanta laleeyahay waa la dhisayaa seerfay lama qaadin haddii bidmaayo qorshaheedii lama hayo iyo blaankii lagu fulin lahaa inta kilomitee tahay inta bridge ay ubaahan tahay halkay marayso midna meesha ma taallo qos koskeedii ama qiimaha ay ku kici lahayd xataa imise ku casaa waddada ariga bal xukuumadda ayaa ka jawan marka lagu qiyaaso qiimaha caadiga ah sida loo qiimeeyo waddooyinka loo dhiso hayweyada ama waddooyinka waaweyn taasoo kale ah kama yaraanayso lix boqol oo milyan ilaa shan boqol oo milyan madaxweyne silanyo taa uu caddeeyey ergaabu ka sheegay in in lacag intaa la eg aynaan heli karayn laakiin uu ku dadaalayo in uu dee kaalmo dabadeed raadiyo ama china ha noqoto ama turkiga ha noqoto ama carabta ha noqoto ama eudu ha noqoto dad meelo badan baa laga heli karaa kaalmo dhaqaale oo waddadaa haddii midna lagu dhiso laguma dhisi karo wax caruur laga ururiyey iyo mushaar askari yar laga gooyey laguma dhisi karo intaasoo lacagana kama kama soo bixi karto waawgeedinoo xeer baa aan baryahan buugiisu taagnaa oo la baaskareeyo oo cashuur la saaray dadka ariga iyo baabuurta maanta waa carafa waxaa og tihiin in xoolihii arigii maanta burco iyo boorame iyo meel walba uu tuban yahay oo iibkiisa istaagay iyadoo carafa ah waa bishii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa xooluhu ugu iibka badnaayeen waa bishii dhaqaaluhu ugu xaami ugu xaamisanaa suuqa iyo maxaan ku dhahdaa lacagtu ay ay ay ay soconaysay waa bishii dakliga ugu fara badan inay soo geli jiray maxay keentay taasi cashuurtii la kordhiyey waxa ay keentay in xoolihii istaagaan xoolihii inoo dhoofayey ee aynu hard currency-ga ka helin ama lacagta adag inooga imanaysay ee ahaa dakliga ugu faraa badan ee dalkiina inooga yimaado waxaynu dhoofino inay maanta istaagaan maxaa keenay aragti la-aan fikrad la-aan wa- waxaad qabanaysaa maxay soo kordhinayaan maxay se ku yeelayaan maay maxaa ka iman karaa marka aan la garanin ee laiskaga dhaqaaqo maanta waa taa seladihii burco hargeysa boorame seladii ay fadhiyaan waxaan markaa kusoo goynayaa oo aan leeyahay xukuumaddu intay dib u fadhiisato caqli baa lagu iyo aqoon baa dowladnimada ehel oo lagu maamulo go-aamada lagu gaadha cambaignkani meel fog gaari maayo hasoo hadday hayaan qorshe waddada lagu dhisayo waxaanu leenahay annaga ugu horeyna wa wax taageeraya oo ka shaqaynaya oo dhagaxa jebinaya annaga ugu horeyne qorshihii ha soo dhigeen oo ha keeneen qorshaana waxaa ugu horeeya lacagtay dawladdu bixi xukuumaddu bixi lahayd horta miiskaas soo dhigto ha caddayso miiskaas soo dhigto maaha inay ku rorogto ardada iyo shaqaalaha iyo dadka masaakiinta aan salimba ka go-ayn xeerkaana waxaan odhan lahaa madaxweynuhu waad aragtaa madaxweyne saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaheenii waaxdii ugu weyneyd buu ina curyaamiyey cashuuraha xeerkaa waxaan madaxweynaha ka dalbaynaa oo ka codsanaynaa inuu xeerkaa hakiyo joojiyo laalo meeshii kale ee wax la dhanka kale isnaalkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee xisbiga wadani maxamed cismaan fadal waxaana uu sheegay inay loo baahan yahay in xukuumaddu arrimahaasi ka hadasho waxaana uu yidhi marka arrimo badan oo dee arrimaha dibadda qaabilsan baa taagtaagnaa oo aynaan war helin laynoguna warbixinin waxaanu maqalaa safaro loo baxayo oo imika turkiga lagu tegay maalintii dhaweyto oo aynaan wax warah oo la taaban kara maanta aynaan ka haynin waxa halkaa kasoo dhashay laakiin anigu waxaan hoos ugu daadegaya waxaan gari dhaweyto ogeyn in arrintii shidaalka oo himilo iyo hanweynba ummadii reer somaliland ay u lahayd oo sugaysay in si laba filaana shirkadii markaa hormuudka ka ahayd ee faraha ku haysay ee gobollada hoos ugu daadegto badaalka iyo haddii bidmaayo mashaariicda iyo kontraktadaba laga sugayay inay si laba filaana u baxday annagu haddaan wadaninahay waanu ka hadalnay dowladdana waxaan dee dadka ugu anaga uga wakiila ku tirtirsanay inay sharaxdo oo doonto oo jawaab cad ka keento sababtay baxday iyo goortay soo noqonaysa iyo waxa jira dowladdu markaa jawaabteeda waxay ahayd may bixin way soo noqonaysa waqti yar bay soo noqotay horta ilaa maanta way maqan tahay waynu ognahay laakiin beri dhowto shir weyn baa way maqan tahay weliba waxaa muuqata inay alaabteediina sii raranayso waxaa ka sokeeyey bishii toddobadeedii shir weyn baa ka dhacay london oo shidaalka soomaalida caqriga soomaalida shidaalkeeda lagaga wada hadlayo oo arrimo waawna ka soo baxeen caalamkuna arrintaa xigtay wasiirka khayraadka ee dowladda federaalka ah hadal weyn buu halkaa ka yidhi oo wuxuu yidhi wax allaala wixii contract ay gobolladu gobolada markaa somaliland iyo baa ugu jira haddii baydmaayo puntland iyo waxba kama jiraan weeyaan dib baa loogu noqonayaa dowladda somalilandna contractyo badan iyo hay-ado badan oo caalami ah oo ayay dee la gashay xidhiir iyadoo dadka reer somaliland uga wakiila arrintaa wax wara oo aynu ka hayno oo dowladda somaliland iyo wasiirkeedii iyo madaxtooyadeedii toona ka bixiyeen ma jirto taas markaa dee waxay raacaysaa shinadna waxay ka mid tahay oo ay dadka ku tiro way soo noqonaysaa waxay ka mid ahay dee contractyada dadka siisay arrintaa waa looga fadhiyaa ma ma ma ma halkaasay arrintaasu martay waxaan raacinayaa oo xidhiirkii caalamka ah ee adduunka iyo dhaqaalaheenu ku xidhnaa waxaynu maqlaynay maalin dhaweyto wasiirka waxaynu ogaanay in hawadii lagu wareejiyey oo un-ta ku wareejisay federaalka soomaalida berdhaweydna waa sii dood badan dii halkan ka dhacaysay ee dawladda laabta garaacisay lahayd nus aydan awalba haysan baanu keennay xalayna waxaynu arkaynay wasiirkii oo hanjabaya oo qaylinaya de dadku waxay uga wakiil yihiin inay kasoo midho dhaliyaan in ay wax ku kordhaan wixii somaliland ay lahayd ee ay ugu yimaadeen oo loo doortay mooyaane in maalin walba inaynu xeeladiiba gurasho iyo hdebeedmaayo dagaal dadka dhexdiisa lagula soo noqdo may ahayn marka anigu waxaan leeyahay haddii wasiirka hawadii kasoo xidhantay xageynu u diranaynaa lix milyan oo dollar baa ku qoran imika bajetkii muudooyinka cusub baynu talo u dirana de wasiirka ilan haweynu u diranay ummadda reer somaliland inuu uga wakiil noqdo oo caalamka oo uga wakiil noqdo arrinta aan halkaa caalamka arrintiisa kusoo gabagabaynaya waxa weeyaan markii dowladda madaxweyne axmed maxamuud silaaniye la doortay dowladda ingiriiska ilaa sodomeeyo m p iyo intaas oo civil society-ga ah iyo intaas oo shacaba intaas oo ayaa ina taageersanay somaliland qadiyadeeda adduunka iyada laabta udhigaysay inagoon inagu tuuq odhanin maantana ma aragno meel hal qof ka hadlayo runtii wa markaa dee su-aashu waxa weeyaan yaa inoo hadla miyey halkay ku ogeyd dowladda somaliland dadkii inoo hadli jiray caalamka iyo ictiraafkii reer somaliland wadahadallada soomaaliya lala geliyo oo aynu ogolayn oo dadka dee lagu tirtirsiyey oo lagu raacay maxaa kasoo dhashay haddii maalin walba kii ugu dambeeyey ahayd markii turkiga laga keenay dee kaa hawada u ahaa inaan waxba kasoo dhalanayn wixii hore la saxeexdayna iyadana maxeladiiba gurasho ayaa lagu odhanaya waxaan intaa markaa uga baxayaa halkaasaan arrintaa ka odhanaya waxaan leeyahay dadku waxay ka sugayaan jawaabo cad in maaha la gabado oo la aamuso oo lagu mashquuliyo mashaariic kale iyo arrimo kale lagu mashquuliyo